إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fariin walaaltinimo ah u diray reer waqooyi bari kenyana waxa ay u jeediyeen digniin culus cudurka korona ayaa kusii faafaya qaaradda yurub iyadoona cabsi xooggan ay la soo darastay dadka ku nool qaaraddaasi askar mushaar la'aan ka cabanaya ayaa la wareegay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud warkeena sidoo kale waxaa qayb ka ah warbixin ka hadlaysa taariikhda midow ee maxamed xusni mubaarak madaxweynihii hore dalkaasi masar uu geeriyooday إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddexda bisha rajab sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fariin walaaltinimo ah u diray dadka ku dhaqan waqooyi bari iyagoo sidoo kala jeediyey digniin culus oo ku socota dowladda kenya tafaasiil warkaa ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdifatax filbin afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo kelimad jeediyey ayaa waxa uu la hadlay dadka soomaaliyeed ee ku nool dhulka waqooyi bari ay kenya ula baxday islamarkaana gumaysiga ay ku haysato isaga oo dhanka kale digniin culus u diray xukuumadda nairobi ugu horreyn waxa uu dadka gobolladaasi ku dhaqan dareensiiyey xidhiidhka walaaltinimo ee kala dhexeeya mujaahidiinta xidhiidhkaas oo ka kooban wadadhalasho xigto xigaal iyo walaaltinimada kelimadda towxiidka taas oo keenaysa iskudamqasho iyo in jir qura la wada ahaado kelimada oo la dhagaysan karayo muddo labaatan daqiiqo ah ayaa waxa uu bulshadaasi ugu bidaamiyey dhibaatooyinka gumaysi ee ay kenya kala kulmayaan kana mid yihiin xarigga dhallinyaradooda boobka iyo gubista suuqyadooda iyo kutumashada xurumaadkooda guud xilli halka sida lagula dhaqmayahi uu yahay dhulkii ay abkasoo gaarka u lahaayeen waxa uu shaaca ka qaaday in kenya ay geysatay tacadiyo intaasi ka badan kadib markii ay kasoo tallowday xuduudbeenaadka islamarkaana ay duqaymo wuxuushnimo ah ku asqaysay maatida hase ahaatee ay heshay wax ka duwan wixii ay filanaysay oo ah iska caabin adag iyo dharbaaxooyin waaweyn sida weerarkii westgate kii jaamacaddii gaarisa imbikatoni iyo kuwii la midka ahaa oo dhammaantood jawaab cad u ahaa xasuuqyadii waagala iyo gaarisa gubaay iyadoo laga duulayo walaaltinimadaas islaamka iyo unusraynta mustadcafiyiinta iyo soo celinta dhowlalka islaamka ayay walaalihiinna xarakatu shabaab almujaahidiin idiin soo gurmadeen si ay dhulkiinna idinku soo celiyaan gaalada ku xididaysatayna uga xididasiibaan si aad u xorowdaan aayihiinnana ugu madax bannaanataan ee wiilashiinna mujaahidiinta garab iyo gaashaan u noqda waxaadna ogaataan inay kenya na dulmisay dalkeennii ku soo duushay dagaalka iyadu nagu bilowday in badanna aanu uga dignay inay dagaalka iyo gardarrada naga dayso balse way ka dhaga adagtay waxaan u halgamayno waa inaan isdifaacno dhulkeennana gaalada ka xorayno diinteennana aan si xor ah
isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa ugu baaqay inay soo dhoweeyaan mujaahidiinta si loo xaqiijiyo ahdaaf badan oo waaweyn haddii ay taa dhici weysanaha ay weligood dusha ka saarnaan doonto heryada gumaysiga wuxuu sheegay in kenya ay haatan ku jirto xaalad rafasho ah sidaa darteed waxa uu dadka muslimiinta ah uga digay inay la shaqeeyaan oo ay ku garabsiiyaan la dagaalanka muslimiinta waxa uu soo bandhigay nusuus badan oo mamnuucaysa in shisheeyaha lagu caawiyo naf maal iyo af intaba qofkii sidaa sameeyahina uu ka baxayo diinta islaamka sheekh cali dheere ayaa wacad ku maray in ay sii wadayaan weerarada ay ku beegsanayaan kenyaatiga aan muslimka ahayn nooc walba uu ahaado waxaan halkan digniin uga diraynaa dhammaan gaalada kenyaanka ah ee gumaysiga ku haysata dhulka islaamka ee waqooyi bari inay isaga baxaan intay goori goor tahay waxaan u caddaynaynaa inaanan u oggolaan doonin inay nabad ku noolaadaan ama deegaanada muslimiinta nabad ku seexdaan kuna soo toosaan goob kasta oo ay ku sugan yihiin ayaannu ku beegsan doonnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala annagoo dhaqan gelinayna qowlka allah subxaana wa tacaala ee ah faida insalakha alashhuru alxurumu faqtulu lmushrikiin faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad fain taabuu waaqaamuu asalaata wa aatawu asakaata fakhalluu sabiilahum gaal kasta oo gobollada waqooyi bari joogana ha ogaado inuu yahay hadafka ugu horeeya ee ay mujaahidiintu beegsanayaan gaalkaasi ama macallin ha noqdo ama dhakhtar ha ahaado ama dukaan ha gado ama gaari ha wado ama askari ha ahaado ama shaqaale ha ahaado dhammaan waa isugu kaaya mid waa inay ogaadaan dhammaan gaalada ku nool gobollada waqooyi bari in waxa keliya ay gobolka ku joogi karaan dhiiggooda iyo hantidoodana nooga badbaadayso ay tahay inay soo islaamaan oo kelimada tawxiidka ee laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullaahi ay ku dhawaaqaan dhanka kale wuxuu reer waqooyi bari u soo jeediyey inay sameeyaan iskutashi kana maarmaan shisheeyahaasi muslimiinta ku nool gobolka waqooyi bari waxaan ugu baaqaynaa inay isku tashadaan waxaana kalsooni ku qabnaa inay aqoon iyo karti ku filan u leeyihiin oo ay heli karaan macallimiin muslimiin ah dhakhaatiir muslimiin ah iyo aqoon-yahanno muslimiin ah intaba mana muuqato sabab ay ugu baahan yihiin gaalada kenyaatiga ah waxaa shaqala'aan ah dhakhaatiirtii injineeradii iyo macallimiintii muslimiinta ahaa ee u dhalatay gobolka waqooyi bari dhallinyaradii jaamacadaha ka baxday ayaa shaqala'aan ah marka miyaysan ka mudnayn inaad iyaga fursad siisaan walaalihina muslimiinta ah ee wilaayaadka ku noolna kama maarantaan ee iskaashada rasuulku sala allahu caleyhi wasalama muslimiinta wuxuu ku tilmaamay inay iskabayaan qaala sala allahu caleyhi wasalama almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda ugu dambayntii waxa uu soo hadalqaaday weerarkii cagmarinta ahaa ee ay dhowaan dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen ciidamadii dowladda federaalka ee joogay ceel saliini kamiinkii ka dhacay lafoole iyo weerarkii isla maalintaasi lagu qaaday degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose waxaan ummadda islaamka ah ugu bishaaraynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa ee uu allah subxaana wa tacaala mujaahidiinta ku manaystay ay u dambaysay weerarkii lagu xasmiyey xerada murtadiyiinta ee ceel saliini iyo sidoo kale kamiinkii lafoole iyo weerarkii qoryooley waxaan allah subxaana wa tacaala weydiisanaynaa inuu jihaadkeenna naga aqbalo shuhaadadeennana ka raali noqdo dhaawaceennana uu bogsiiyo asradeennana soo daayo ummaddeennana dulliga ka dulqaado muslimiintana quweeyo gaalada la jebiyo si kastaba ha ahaatee ee kenya ayaa waxay xilligan wajahaysaa culaysyo badan oo ka haysta dhanka gobolka ay ula baxday waqooyi bari waxaana u dambeeyey oo halkaa isaga cararay macallimiinteedii kiristanka ahaa ee ka soo shaqotegi jiray nairobi dowladda kenya ayaa soomaaliya ku soo duushay sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii iyadoo oo wixii xilligaasi ka dambeeyey wajahaysa weeraro xidhiidh ah oo uga imanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab askar mushaar la'aan ka cabanaya ayaa la wareegay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduuda sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamed cabdulaahi askartan oo awalkoodii hore ka tirsanaa ciidamada maamulka maleeshiyaadka suufiyada islamarkaana dhowaan lagu daray kuwa federaalka ah ee muqdisho ayaa sida ay sheegeen waxa ay ka gadoodeen mushaar la-aan baahsan oo soo wajahday bilihii lasoo dhaafay ciidamadan ayaa shalay barqadii waxay xoog ku galeen magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud halkaas uu ka arrimiyo maamulka la baxay galmudug waxaana ay la wareegeen inta badan xarumihii maamulka uu ka mid ahaa saldhigga guud ee degmadaas waxaa sidoo kale ay la wareegeen dhismayaal ay ka mid yihiin maxkamadda ka dhisan magaaladaas ciidamadan oo muujinaya duruufaha adag ee soo wajahay tan iyo markii lagu daray kuwa federaalka ah ee muqdisho ayaa waxa ay fariin u direen dowladda federaalka oo markii hore ka goysay ciidamada maamulka suufiyada ee ka amarqaata shaakir qaar ka mid a saraakiisha hogaaminaya ciidamadan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in dhowr bilood wax mushaar ah aysan qaadan xaalado adagna ay la soo wajahday ciidamadooda waxay sidoo kale eed dusha ka saareen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xasan cali khayre oo sanadii labada kun sagaaliyo tobanka dhammaadkeedii ku daray ciidamadan kuwa federaalka ah ee ka dhisan magaalada muqdisho islamarkaana u sameeyey guddi diiwaan geliyey si ay u qaataan mushaaraadkooda ciidamadan ayaa sheegay inuu khiyaanay ra-iisul wasaaraha islamarkaana wax mushaarah uusan siinin tan iyo markii ay ku biireen federaalka si kasta oo ay ahaataba ma ahan arrin ku cusub dhagaha dadka in ciidamada soomaalida ah ee la shaqeeya shisheeyaha ay mar weliba u cabaadaan mushaar la-aan iyo sidoo kale xaalado adag oo dhanka nolosha ah oo soo wajahda dhowaana ay ahayd markii saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka hirshabeelle ku sugan degmada jallaqsi ay sheegeen in ciidamadooda xaalad adag ay la soo daristay islamarkaana uu maamulkooda uu dayacay markaana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa taariikhda madow ee maxamed xuseen mubaarak oo dhowaan geeriyooday zakariya cumar ayaana la diyaar ah warbixintaasi dowladda masar ayaa iclaamisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed xusni mubaarak uu geeriyooday isagoo kow iyo sagaashan jir ah maxamed xusni ayaa xukunkiisa lagu riday kacdoon shacbi ah oo dhacay sanadkii labada kun koob iyo tobanka madaxweynaha ayaa waxa uu ku dhintay qolka daryeelka isbitaalka ciidamada ee aljalaalaha caasimada masar ee alqaahira mubaarak ayaa waxaa la dhigay isbitaalka aljalaalaha subaxnimadii talaadada kow iyo labaatankii janaayo kadib markii baaritaano caafimaad oo lagu sameeyey lagu ogaaday inuu u baahan yahay qalniin buro janaayo afar iyo labaatankeedii kadib waxa uu u dhaqdhaqaaqay qolka daryeelka degdega ah maxamed xusni mubaarak waxa uu dhashay afartii meey sanadkii kun sagaal boqol labaatan iyo sideedii isagoona ku dhashay kafra almasaariixa ee degmada manfiya ee gobolka daatal ee wadanka masar kadib markii uu dhammeeyey waxbarashadiisa heerka koowaad iyo kan saraba waxa uu ku biiray kuliyadda militariga ee masar waxaana shahaadada koowaad ee jaamacadda ku qaatay cilmiga militariga sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii kadibna waxa uu shahaadada bakarios ee cilmiga hawada qaatay sanadkii kun sagaal boqol iyo kontonkii mubaarak si dhaqsi leh ayuu uga soo qalinjibiyey kuliyadii militariga kun sagaal boqol lixdan iyo afartii waxaana loo magacaabay taliyaha saldhigga cirka ee hawada galbeed ee qaahira si uu u noqdo dooliyihii ugu da-da yaraa ee tijaabo u noqdo saldhigga cirka waxaana mar kale loo magacaabay agaasimaha kuliyadda militariga sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii mar kale madaxii shaqaalaha ee dagaalkii cirka masar sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka cirka iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waxa uu qaatay taliska ciidamada cirka masar intii lagu guda jiray dagaalkii oktoobar ee sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo toddobaatankii kaas oo ciidanka cirka masar ay sameeyeen mid ka mid ah gantaaladii ay rideen kadib waxaa loo dallacsiiyey jagada kooxda hawada bishii abriil sanadkii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii madaxweyne anwar saadaad wuxuu u magacaabay madaxweyne ku-xigeenka jumhuuriyadda wuxuuna noqday madaxweynihii jumhuuriyadda kadib dilkii saadaad lixdii oktoobar sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sideetankii waxaa dib loo doortay afar jeer oo isku xigta sanadihii kun sagaal boqol sideetan iyo toddobadii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii iyo labada kun iyo shantii kadib afgembigii lagula kacay madaxweynihii hore ee masar maxamed xusni ayaa waxaa talada wadankaasi qabtay cabdilfataax asiisi maxkamadda dembiyada qaahira ayaa sagaalkii nofembar labada kun afar iyo tobanka xukun ku riday madaxweynihii talada laga tuuray xusni mubaarak labadiisa wiil wasiirkii arrimaha gudaha iyo kuwo kale oo dhammaan lagu eedeeyey dacwadaha lagu soo oogay kuwaas oo ay ka mid yihiin dila loo geystay banaanbaxayaashii kacdoonka ay ka dhigayeen wadankaasi bishii janaayo labada kun koob iyo tobanka iyo musuq maasuq dhaqaale xusni mubaarak ayaa waxa uu ahaa hogaamiye taariikh madow leh isagoo gacansaar wanaagsan la lahaa yahuudda iyo reer galbeedka waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu xumaa ee soo maray wadanka masar ugu dambayntiina cudurka corona ayaa kusii fidaya qaaradda yurub wadamo badan oo ka tirsan yurub waxa ay ku dhawaaqeen in cudurka corona uu soo gaaray dalalkaasi markii laga helay dad la ildaran cudurkaasi yurub inteeda kale waxa ay sheegaysaa in cudurkan uu kaga soo tilaabay wadanka talyaaniga oo dad badan ay kula xanuunsan yihiin ilaa iyo hadda dalalka cudurkaasi shaaciya waxaa ka mid ah australia croatia iyo switzerland madax u hadashay dalalkaasi waxa ay sheegeen in dad ka yimid gudaha dalka talyaaniga oo soo gaaray waddamadaasi ay cudurka ku fidinayaan ilaa iyo hadda dowladda talyaaniga waxa ay sheegtay in cudurkan uu ku dhacay ilaa iyo saddex boqol oo ruux waxaana u dhintay kow iyo toban ruux waddamada dariska la ah talyaaniga ayaa ka fiirsanaya in xuduudaha ay ka xirtaan waddankaasi taas oo ay u arkaan in cudurka ay kaga nabadgeli karaan laakiin waxaa la leeyahay mar sii horaysay ayuuba cudurkii ku fiday waddamadaasi wadamada faransiiska jarmalka talyaaniga iyo golaha midooda yurub ayaa khamiistii yeeshay kulan deg deg ah oo ay kaga hadlayeen hanaanka ay kaga hortegi karaan cudurka corona ee ku fidaya qaaradda cudurka corona ayaa kasoo bilowday dalka shiinaha oo uu ku dilay kumanaan ruux halka kumanaan kalena cudurkaasi ay la xanuunsanayaan warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta